wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ayaa magaalada boosaaso ka daahfurtay ololaha tallaalka oo fureenka shuban biyoodka iyo jadeecada kuwaasi oo ku cusub dalka munaasabadda lagu daahfuraya ololaha tallaalada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka puntland xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka bari saciid maxamed waraabe ayaa ka warbixiyay ololaha tallaalka ujeeddada maanta kulankeennu waxa weeye daafurka tallaalka ololaha tallaalka lagaga hortegayo cudurrada sida joogtada ah bulshadeenna u naafeeya ay ka mid yihiin cudurka dabaysha cudurka jadeecada oofuwareenka iyo shubannada ololahan waxaa loogu talagalay in lagu gaaro dhammaan caruurta gobolka bari iyo guud ahaan puntland oo dhan maadaama uu ka wada bilowday ujeeddada laga dan leeyay waxa weeye in hoos loo dhigo heerka xanuunka iyo dhimashada carruurta shanta sanno da'doodu ka yar tahay waxaa la rabaa in la gaadho ilmo kasta oo ku sugan magaalo iyo tuulo intaba meel kasta uu joogo cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay inay gaaraanna waa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo tiimamka ololaha ee shaqada mas-uuliyaddoodu ay tahay inay daawadaas gaadhsiiyaan ilmo kasta sidaad la socotaan cudurradan la tallaalayo waxay ka mid yihiin cudurrada ugu badan oo carruurteenna ku haya dhibaatada caafimaad waxaan u baahannay marka ka shaqaale ahaan iyo ka mas-uuliyiin ahaan mas-uuliyadda inaan u gudwanno sidii ilaahay ugu talagalay sidii shaqadeennu ay ahayd inaynu gaarno ilmo kasta albaab kasta inaan hor istaagno waalid kasta oo ilmo haysta inaan isku dayno inaan helno taasi waxay suurtogelinaysaa inaynu nambar badan oo carruur ah oo xanuunnadaas halis ugu jira inaan gaadhsiino qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda lagu daafuraya ololaha ayaa ka warramay muhiimadda uu leeyahay tallaaladan in laga hortago xanuunkii waxaa layidhi waxaa layidhi ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta dambe marka inaad ka hortag samaysid iyo in marku xanuun kugu dhaco aad isdawaysid waxaa wanaagsan inaad ka hortagi samaysid marka maamooyinka iyo dadka guryaha degana xaafadaha iyo waalidiinta waxaan rabnaa inaan kula dadaalo caruurtiina tallaala inta hadhowdii xanuunkaasi uu ku dhici lahaa
waan ognahay xilliga kan boosaaso xilli kulul baynu ku jirnaa shaqadiina saakaynu bilownay waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaynu si fiican dadkii guryihii u tagno dadkii intii haray aynu gaarno tuulooyinka tallaalkan maanta wuxuu ka bilowday puntland oo dhan gobollada puntland degmooyinka puntland ilaa tuulo ilaa miyi ayuu tallaalkani maanta ka socdaa
waxaan odhan karaa wasaaradda caafimaadka puntland wasaarada kaleeto way uga dhowdahay bulshada waana uga hawl badan tahay ololahan wacyigelinta ah oo ku saabsan tallaalka oo fureenka iyo shumabiyoodka iyo jadeecada ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo ka hortagga cudurrada halista ah